إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalla ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin shabeellada hoose iyo baayi mid ka mid a haween soomaali ah oo dhowaan lagu rasaaseeyey dalka koonfur afrika ayaa u geeriyootay dhaawacii soo gaaray kulan ballaaran oo u dhexeeya beeraleyda jubbada hoose iyo mas-uuliyiin ka tirsan maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu soo xiray deegaan ka tirsan walaayadaas maamulka puntland ayaa weerar afka ah ku qaaday dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheikh iyagoona ku eedeeyey inay soomaaliya god dheer ku rideen dowladda masar ayaa sheegtay inaysan gorgortanka geli doonin qaybta ah ay ku leedahay biyaha webiga aniil dadweynaha ku nool magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay hubka dhowaan dowladda xabashida etoobiya ay u soo dhiibtay maamulka puntland ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah ayaa xalay gantaalla ku garaacay gudaha dhulka yuhuuddu haysato إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin shabeellada hoose iyo baayi rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toos ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye ku leeyihiin deegaanada biyomaalow iyo garoonka magaalada baraawe isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar ku qaadeen saldhigga askarta dowladda federaalk ah ee buundada deegaanka berireeh ee u dhow degmada afgooye dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal ku qaadeen xerada makuudo ee magaalada baydhabo mid ka mid a haween soomaali ah oo dhowaan lagu risaaseeyey dalka koonfur afrika ayaa u geeriyootay dhaawacii soo gaaray faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhacdooyin dhowaan ka dhacay koonfur afrika taasoo ahayd in lagu rasaaseeyey haween soomaali ah dalkaasi kadib haweenkan la rasaaseeyey ayaa ku dhaawacmay rasaasta iyadoona la dhigay goobo caafimaad hadda sida la xaqiijiyey waxaa dalkaasi koonfur afrika ku geeriyootay carfoon sheekh cali oo ka mid ah haweenka soomaalida ah ay kooxo burcad afrikaan ah ay ku rasaaseeyeen gudaha dalkaasi haweeneydan iyo kuwo kale oo saarnaa gaari iilay afaafka hore ee xarun ganacsi oo ku taala degmada filibi oo hoos tagta magaalada cabton ee dalka koonfur afrika ayaa waxaa rasaas ood ugu qaaday kooxa burcad afrikaan ah dhaawaca ka soo gaaray rasaasta ay fureen burcadda ayaa lasoo warinayaa inay u geriyootay maalintii shalay kadib muddo lala tacaalayay xaaladooda caafimaad ma ahan marka ugu horraysa dalka koonfur afrika lagu dhibaateeyo dad soomaali ah kulan ballaaran oo u dhexeeyey beeraleyda jubbada hoose iyo mas-uuliyiin ka tirsan maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan walaayadaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beeraleyda wilaayada ayaa kulan ballaaran ku yeeshay mid ka mid ah deegaanada dhaca wilaayada mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab salaadiin iyo beeraleyda wilaayada jubbada hoose ayaa kulanka ka qayb galay kulankan oo ahaa mid ballaaran islamarkaana ay isku arkaayeen beeraleyda iyo maamulka jubbada hoose ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ahaa maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddadii uu socday kulanka waxaa la isweedaarsaday xogo muhiim ah oo la xidhiira beeraha iyo horumarintooda iyo sida looga gudbi kara caqabadaha beeraleyda heesta beeraleyda ayaa iyagana dhankooda soo bandhigay horumarada ay beeraha sameynayaan iyo waxqabadka ay bulshada u hayaan intaasi kadib waxaa madasha kulanka martigelisay kelimaad ka jeediyey qaar ka mid ah mas-uuliyiintii iyo waxgaradkii ka soo qayb galay kulanka ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay suldaan cabdisalaan xaaji oo ka mid ah salaadiyiinta wilaayada jubbada hoose isagoona tilmaamay beeraha iyo sida ay uga qayb qaadan karaan iskutashiga ummadeed waxa uuna tilmaamay sababta keentay in beeraha wax soo saarkooda hoos u dhaco insha allahu tacaala mar walba horta dadku horumarka ayaga ayaa furo u ah ayaga ayaa loo baahan yahay in ay isku xilqaamaan annagu beeraley haddaan nahay waa horaa loo sheegay in badan waxaa waaya beerahaasi waa lagu burburay masiibo inta badan waxaa laisku raacay dadku ay keensadeen waay sidiisana masiibo ma dhacdo ilaa hadday dhacdo gacmahanaan ku keensannay maa asaaba min musiibatin fa bimaa kasabat aydiihim wayacfu can katiir ilaahay waxaan ka weydiisanaynaa in ilaahay uu naga dulqaado masiibadaas ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa dalaga in cudurrada jiro ilaaha wax daweeye in ilaahay uu daawadiisan u keeno cudur ma jiro ilaa hadduu jiro daawaa loo helaa cudur kasta oo dhaco daawaa loo helaa ilaa laba moogi sida axaadiista ku sugan labadaas aan daawada loo helinna waa da iyo mood waayo sidoo kale waxaa goobta kulanka kelima dardaaran ahayd ka jeediyey waaliga wilaayada jubbada hoose sheekh axmed abuu yuunis
waxtarka iyo fikirka iyo waxqabashada iyo maskaxda way ku jirtaa dadkaanba ku dhex jirtaa wax kasta ayaa garana soomo laakiin waxaa loo baahan yahay in laysku keeno oo la madeeyo oo sidaas marka aan ku duulno intaan haddii sameynona ilaahi subxana wa tacaala garabkeen baa noqona jazaakum allahu khayraan madda kale markan waxaad sheegaysaan intaan oo la sheegay qaabkan la sheegay ilaahay waxaa weydiisinayna mar kasta iyo waqti kasta iyo saad kasta ilahay inoo fududay ilahay inoo fududeeyo guud ahaan markan jazaakum allahu khayran salaamatu sadra sawlaha qaar ay ka tilmaamayeen in lagu dadaalo oo qalbiga laysku furo oo waxaa weye qof kasta qofkii annaga nagamada oo maskiinka wax qaban karin inaan wax la qabano qofka maskiinka maanta wax tari karin in aana kor u soo qaadno qofkii maogtahay wax dhaamo oo maogtahay ama meelaha kale ha wacee ama taleefon ha diree masjid ha diree oo wax dhaamo walaalihiis oo masaakiinta inuu kaalmeeyo in meel kale intii aan la gaarin annaga aan isku tashino annaga aan isku tashino jazaakum allahu khayran qaar ka mid ah beeralayda kulanka ka qayb galay ayaa iyagana dhankooda warbaahinta la hadlay waxa ayna sheegeen qodobada kulanka lagu karkarinayey iyo sida ay tahay rajadooda ku aadan wax soo saarka beeraha qodobada waxaa ka mid ahaa beerihii in loo helo caafimaad daawo loo helo dhakhtar loo helo haddii waad dareemaysaayo beerihii caafimaad darra ku soo maarata kordhay sidii ay fatahaaddii u dhacday oo fatahaaddii hadda sanadkii aan soo dhaafayna u dhacday beerihii wax maxaa la jiray tabac ahoo dhulkii qabanahay ma lahan basashii raggii abuurtay waxaa weeye ilaa etoobiya waa laga samray moos ma jiro liintii cambaar baa maxaa la jira ku wada dhacday liinta mirteedu way isbedelaysaa dalagii o dhan baa warka wada baaba'ay in marka laga tashto beerihii oo qof walba aqoontiisa haddii annagu dad muslimiinaan nahay annaga maxaa la jiray aqoonta dhan maaragtaay asal u ah inaan maxaa la jiray marka aan baarno cudurradaas iyo qaabka lagu daweyn lahaa beeralaydiina ay isgarab maaragtaay garab qabsato haddii ay tahay beeralaydii maxaa la jiray wilaayada jubbada hoose mas-uuliyiintoodii heer gobol degmo xarako intiiba maanta meel baan ku wada qadeennay adeer waa kulan aad u qiimo badan maadaama dhammaan ilaa beeralaydii ay isugu imaaday xaraka mujaahidiin al-shabaab madaxdoodii ilaa heer degmo ilaa heer gobol ilaa heer xaraka isugu imaaday kulan aad u qiimo badan buu ahay laisku lafaguray wax badan lagu wada hadlay ugu dambayntii kulamada caynkan oo kale ah islamarkaana lagu dhiirigelinayo beeralayda laguna waraysanayo dhibaatada ku horgudban wax soo saarkooda ayaa ku soo noqnoqda wilaayaadka islaamiga ah arrintaasi oo uu hadafkeeduna yahay horumarinta bulshada iyo taabagelinta iskutashigeeda dhaqaale maamulka puntland ayaa weerar afka ah ku qaaday dowladda federaalka ah ee uu hogaamiyey xasan sheekh iyagoona ku eedeeyey inay soomaaliya ku riday goddheer cabdiraxmaan bader ayaa ka warramaya dowladda federaalka iyo maamulka isku magacaabay puntland ayaa wuxuu khilaafka ka dhexeeya noqday midee weerar dhanka afka ay isku qaadaan waxaana mar walba warbaahinta laga maqlaa weerar siyaasadeedsanna way mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland ku qaadayaan xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ninka lagu magacaabay eliyaas cuhmaan lugataag ayaa wuxuu weerar afka ku qaaday dowladda federaalka ee uu xasan sheekh madax u yahay isagoona ku dhaleeceynaya siyaasad xumada ee uu la fadhiyo gudaha villa soomaaliya ilyaas cuhmaan lugataag ayaa wuxuu sheegay in kooxda uu taliya xasan sheekh ay gacmahooda ku burburiyeen waddanka soomaaliya ayna iyagu ka cabsi qabaan inay dadka soomaaliyeed seegaan dowladnimada gacmahoodanay ku rajabeelaan isagoo tilmaamaya tiimka xasan sheekh ayuu sheegay inay yihiin kuwii ugu halista badnaa uguna khatarta badnaa ee soo maragiyiga soomaaliya wuxuuna intaa ku daray in xasan sheekh uu dadka soomaalida ku wado god aan laga soo laaban karin siyaasadda gurcan ay uu isticmaalayeen ay sababi karto in dadka soomaaliyeed ay kala qaybsamaan haddii soomaaliya wixii nagala dhexeeyey ee dastuur ahaa meesha laga saaray waxaanu hakinnay wada shaqayntii iyo matalaadii iyo golayaashii soomaaliya taladeeda laga qaybsay ay sabab tahay soomaaliya waxaa lagu wadaa god soomaaliya aysan ka soo noqon doonin xasan shiikh iyo tiimkiisa xamar joogaa waa tiimkii ugu khatarta badnaa ee soomaaliya siyaasaddeeda soo gala waxaana walwal ka qabnaa in in dowladnimo lagu gaadho ay gacantooda ku burburto koonfurtii soomaaliya xooggeeda shabaab haysto xadhiggii yaraa ee soomaali isku ahiya dastuurkaa haddii la laalo maxaa dastuur u noqon doona maxay ku heshiin doontaa xaggee dalku aadi doonaa hadalkan ayaa imaanaya iyadoo dowladda federaalka ay ku eedeynaysa dowladda etoobiya inay hub shixnado oo sharci darra ay soo gelisay dalka soomaaliya kaasoo ku socda maamulka puntland sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka laakiin waxaa xusid mudan in hubba etoobiya u soo dhiibtay dowladda federaalka ay dad shacabba ku furteen nagagaarka magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud dowladda masar ayaa sheegtay inaysan gorgortanka geli doonin qaybta ah ay ku leedahay biyaha webiga aniil faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar ninka lagu magacaabo badar al caati ayaa ka hadlay khilaafka kala dhexeeya dowladda etoobiya kaas oo la xidhiira biyaha webiga aniil iyo isku soo dhowaanshaha siyaasadeed ee masar iyo dowladda federaalka isagoo waraysi siinayay wargeyska sharqi wuxuu wasiirka arrimaha dibadda ee masar tilmaamay in ciidankooda imaanaya soomaaliya aanay xiriir la lahayn khilaafka kala dhexeeya etoobiya masarna ay awood u leedahay inay difaacto masaalixdeeda iyo amniga biyaha marka laga hadlayo biyo-xireenka nahda ee etoobiya ay ka dhistay webiga aniil isagoo hadalkiisa sii wata ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee masar shaaca ka qaaday in biyaha webiga aniil masar uga dhigan tahay qadiyada nolol ama geeri ah sidaas daraaddeedna aanay marnabo oggolaan doonin in lagu gaboodfalo biyaha webigaasi cid gaar ahna ay go'aankii ay doonto ka qaadato mar uu ka jawaabayay su'aalo la xidhiira in tallaabo milatari oo ka dhan ah etoobiya ay qaadayaan ayuu badar al caati wasiirka arrimaha dibadda ee masar sheegay inay danahooda difaacan doonaan iyagoo ku jaangoynaya qaanuunka duwaliga ah sida uu hadalka u dhigay wadahadalladii la xidhiiray arrimaha biyo-xireenka nahda ayuu sheegay inay joogsadeen sannadkii labada kun saddex iyo labaatanka kadib markii ay arkeen in etoobiya aanay daacada ka ahayn wadahadallada mar welibana ay qaadayso tallaabooyin dhinaca oo sii adkeynaysa in xal laga gaaro qadiyaddan masar iyo etoobiya waxaa ka dhexeeya khilaaf sii xoogaysanaya marba marka ka dambaysa kaas oo salka ku haya biyo-xireenka nahda khilaafkan ayaana sii xoogaystay markii dowladda masar iyo dowladda federaalka ay gaareen heshiis iskaashi xagga amniga ah alqaahirana ay muqdisho ka soo dejisay diyaarado siday shixnado hub ah arrintan ayaana etoobiya waxay u aragtay mid halis gelinaysa amnigeeda wacadna waxa ay ku martay inay gacmaha ka laaban doonin isbeddellada ka socda geeska afrika dadweynaha ku nool magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay hubka dhowaan dowladda xabashada etoobiya ay u soo dhiibtay maamulka puntland maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya bulshada ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa si kulul kaga hadlay hubkii dhowaan dowladda xabashada etoobiya u waday maamulka isku magacaabay puntland oo dadka shacabka ay isku dayeen inay furtaan laakiin ay u suurtogeli weysay iyagoo wejiyadooda laga dareemayay carada ay u qabaan etoobiyaanka ayaa sheegay in xabashada ay doonayso sidii soomaaliya isku gumaadi lahayd hubkan ay isugu dhiibayso dhanka kalena dowladda federaalka ay ku eedeeyeen in bulshada soomaaliyeed ay marin habaabinayso tan iyo intii etoobiya loo saxeeyay qaybo ka mid ah badda soomaaliya qaar ka mid ah shacabka muqdisho ayaa la hadlay warbaahinta gudaha iyagoona ka hadlay danta ay ka leedahay etoobiya hubka ay soo gelinayso waddanka waxayna tibaaxeen oo ay farta ku gudeen in etoobiyaanka ay doonayaan inay shacabka hubka isku laayaan kadibna badda iyo beriga soomaaliya ay gacanta ku dhigaan sida ay hadalka u dhigeen shacabka reer muqdisho etoobiya inay mar laba hub keento shalay dad shacaba la siiyey ilaa hadda ay mataqaana ay haystaan isku leehayaan mar labaadna lagu soo daro waa nasiib darro weyn waaye laakiin in hub la soo qaado maalin walba mataqaana etoobiyaa timid etoobiyaa ka dhacday etoobiyo wixii toddobaatan iyo toddobadi dhacay iyadoo la og yahay dadka hadda weli buubuuniha oo weli ku faraxsan inay hub soo geliso u malaysa khayr soo degay horta waa nasiib darro waa dadka ka shaqeeyahana waa wax shara wax wanaaga ay leeyihiin oo cad oo madow ma leh dadkaas in layska qabto waa ficnaa lahayd maxay ka damacsan tahay meel kale uma jeedo dadkaan soomaaliya inay la'daan kabacdi waxaa yaalo badda iyo biriga wax yaala inay la wareegaan bisay rabaan wax kale ma rabaan marka madaxweynuhu hadduu go'aan ka qaada waaye waa nasiib darro inuu maalin walba madaxweynuhu dadka hortooda mataqaanaa ka hadlo ilaa hadda sagaal bilood laga joogo badda maalinka la yidhi etoobiya ay loo saxiixay inuu ilaa hadda madaxweynuhu wax tillaabo ah oo cad oo lagu dadku wada qaanacsan yahay oo qaado iyagoo sii wata hadalkooda bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ay ka hortaagan tahay shacabka inay iska dhiciyaan itoobiyaanka iyagoona dadka rayidka u daaraya riwaayaad mala awaal ah oon salyo reetoona lahayn oo dadka looga weecinayo dhibaatooyinka iyo hubka tirabeelka ay itoobiyaanka soo gelinayaan waddanka soomaaliya
etoobiya la aadaad dilaya diyaar waaye laakiin dowladdaa hortaagan waxay ku hortaagan tahay maal walba riwaayad beenaa loo akhriyaa dadka saaaa la leeyahay saa waay warqad hebelaa la saxiixay adigan wax ka mogido xaafadaha dhex maray waxaa kala socotana ma jiraan dadka marka ka shaqeeya hamusumaansuqa intaas leeg oo xasaaradda sheegaa oo darajada sheegaa ilaahay ha ka cabsadanaa dhihi lahay waxay ka damacsan tahay dee waa wax iska muuqda wax yacni ma garanaysaa dee shaki shaki ku jirana ma aha cadowgaada waxaa weeya noocyo hadba noocii uu kugu dili karo ama isaga kaa horkeeni karo ayuu ku tallaabsanayaa wallaahi niyo hubkan etoobiya oo gudaha dangaare leedahay maanta marka etoobiya iyo soomaaliya cadaabtinima aad u weynaa ka dhexayso marka etoobiya in layska dhici mahayne waa xal kale leedahay ma lahan danta ee leedahay sadar muuqda su-aalka dhinaab laabaa loo jeedaa dadkana way jeedaa maaha marka gacan bir lagu qabtay rabtaa etoobiya
dhowaan dowladda itoobiya ayaa gaadiid shaaximan hubka noocyadiisa kala duwan soo gelisay dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland oo dowladda federaalk uu kala dhexeeyo khilaaf siyaasadeed xabashada ayaa bilowday in maamulada ay gacanta ku haysa ee ka marqaata siiso hubka noocyadiisa kala duwan kuwaas oo doonaya inay fooda isku daraan dowladda federaalk iyo maamulada shisheeyaha dalka ka dhisay ee danaha iyo ajandahooda gaarka ka fuliya dalka bilo ka hore ay aheyd markii deegaan u dhow magaalada cabuud waaqee gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya dadka shacabka ku biliqaysteen hubka noocyadiisa kala duwan sida qoryaasha akayada shamshuutarada bastuulooyin aada u tiro badan kuwaasoo ilaayo haatan la ogeyna halka ay ku wajahnaayeen laakiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa carabka ku adkeeyey in hubkaas ay lahayd dowladda federaalka dowladda federaalka dhinaceeda war ay soo saartay waxay ganafka ku dhufatay in hubkaas iyada aysan lahayn laakiin dowladda etoobiya ay si sharci daraa dalka ku soo gelisay taasoo dadka aqoon-yahanada ay sheegeen inuu yahay mid afka baarkiisa ah oo boor isu qaris ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah ayaa xalay gantaalla ku garaacay gudaha dhulka yuhuuddu xoogga ku haysato faahfaahin ayaa laga helayaa gantaallada nuuca riddada dheer ah oo saacadiin lasoo dhaafay ururkan uu ku garaacay saldhig ciidamada yuhuuddu ay ku leeyihiin dhulka xoogga ay ku haysato ee falastiin ururka ayaa sheegay inay beegsadeen saldhigga ciidanka ah ee ramaad david oo ku dhowaad konton kilomitir u jira xadka lubnaan waxaana ay la heleen in ka badan soddon gantaal balse wax khasaare ah lama soo tebin weerarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee nuuciisa ah oo tan iyo laba kun iyo lixdii ay ku weerareen yuhuudda marka la eego gantaallada ay adeegsadeen muuqaal laga soo qaaday saldhigga ayaa muujinaya dab ka kacay saldhigga balse yuhuuddu ma aysan sheegin inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ka dhashay weerarka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta